shirka sanadlaha qiimeynta iyo dibweegista caafimaadka dalka oo muddo saddex maalin ah socon doona ayaa waxaa maanta magaalada muqdisho ka furay wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada doctor cali xaaji aadan waxaana shirka ka qaybgelaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka agaasimaha guud ee wasaaradda xubno ka socday dowlad goboleedyada agaasimaha caafimaadka ee gobolka banaadir iyo hay-adaha caalamiga ee ka shaqeeya arrimaha caafimaadka iyo marti sharaf kale shirkan ayaa intuu socda lagu gorfayn doonaa qiimeynta guulaha laga gaaray adegbixinta caafimaad ee dalka waxaa ugu horeyn kulanka ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka doctor guuleed cabdi jaliil iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda doctor maxamed xasan bulaale waxaan ku faraxsanahay maanta inay dhowowday ballanqaadkii ahaa inaan wadajir isugu nimaano oo si aan u qiimayno dadaalka aan ku bixinayna adeeg bixinta caafimaadka ee dalka soomaaliya wasaaradda caafimaadka way ku faraxsan tahay in maanta ay dhammaan stakeholderskii ama maaragtay bahwadaagteenii ay joogaan oo ay ka go'an tahay sidii loo horumarin lahaa hanaanka caafimaadka soomaaliya sidii maaragtay habkii uu kusoo jiray muddada dheer ee habqanka ahaa loogu gudbi lahaa hab wadajir ah oo maaragtay ka hufan ka natiijo wanaagsan ka waxqabad badan inaan u gudubno waxaan rajaynayaa shirka maantaita iyo runtii maalmaha soo socdaba in tiimka ka shaqaynaya iyo donoriskaba ay la imaan doonaan wax ummadda soomaaliyeed waxa ka bedelmaya wixii hore mar walba uu isbeddel yimaado ama isla xisaabtanku uu sii adkaadaba waxa ay dan u tahay ummadda soomaaliyeed waxa ay dan u tahay shaqadeenna waxa ay dan u tahay dadnimadeenna wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadan oo si rasmi u furay kulanka ayaa tilmaamay in shirkan oo ah kii ugu horreeyay ee noociisa loo gol leeyahay in lagu xoojiyo nidaamka caafimaad ee dalka dib u eegista adeega caafimaadka iyo sistemka caafimaadka waxa ay fursadna siinaysaa inaan qiimayno berformansiga caafimaadka iyo maaragtay waxqabadka intuu la egyahay inaan aqoonsanno waxyaabihii guulaha ahoon aan gaarnay sidoo kale inaan adress garayno challengeska na soo wajahay ama na soo wajahaya iyo si istraatiiji ah inaan u qorshayno mustaqbalka waxa aan xoogga aan saari doonaa lix area oo muhiim ah oo kala ah adeeg bixinta caafimaadka maalgelinta caafimaadka shaqaalaha caafimaadka xogta caafimaadka iyo sidoo kale ka qaybgelinta privatka iyo maamulka sablyga qodobadaas oo mid walba ay muhiim u tahay in la helo adeeg caafimaad oo tayo sare leh ee loona siman yahay